bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haminfayla dhugun sidyaalaka dhawaada qodobadu warkan haminama idaacadda warsan haanjeenka doorkaroon haminamaadanga madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo walba uu isugu hadalay amniga koonfur galbeed maamulka maxkamadda sare koonfur galbeed oo ku hadalay qaabkii an shaqeeyi doonto maxkamadda koonfur galbeed laamo amniga oo ku warbiyeen baabuur i hublaha ku qabaday magaalada muqdisho shacabka ku nool magaalada muqdisho xalay jahwarar ka dhee maamulka gobolka banaadir oo degnin andari askarta dowladda wafduus hogaamiyay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka oo magaalada beledweynehu ku qayb galan caleemasaarka ugaas xasan somalilan oo sideed qof dil toogasho ka xukuntay akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal habeennimaadan idaacadda warsansin haytoyba ku mid aha aftida britain oo saamaytay dhaqaalo adduunka iyo weliba turkiga oo shalduwatay ilaalada gaarka ee madaxtooyada
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiintayla dhugun sidayaal hamiinamo axad ow isniinaha gala hayda taarigdan iyo ka eedanta labaatiyo afarta bilo toddobaad sanadka lamada kuntum ileta aanasway bahayana warkiiyo kooban ay haddana ka dhawaadayooga iyo bisanga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan yaweyba usu ku hadalay guud ahaan amniga koonfur galbeed soomaaliya ciidamada faahfaahinta warkan siid cali muuse maxmed ateraya ninghaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haan booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo ciidamada amisom haansho etoobiya oo dalka soomaaliya roogan nabad ilaalyow ayaa weliba iyo wadaanaha dadaalada ka eedan sidii oon lagu wareegi lahaayeen deegaanada iyo haddee sida laciibka iyo maamulayaan ururka al-shabaab ah sida baay bakool iyo gobolka shabeellada hoose oo laiskaero koonfur galbeed soomaaliya kureeda dhowaan markiis amarakabiya madaxweynaha maamul koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ciidamadaasi iyo isweheladayaan yaa weliba iyo bilaabeena howlgalo kudhine ururka al-shabaab deegaano badan oo hadda intioba hooseedeen degmooyinka gobolka baaya oo horey maamulaayeen al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ahaan booliska gaarka ee koonfur galbeed galanto ka dhikan intii la bilaabay howlgalladaasi maadaama ay jiraan deegaano kale oo ku tirsan gobolka bakool mardhow galantiyo ka dhikan ururka al-shabaab kureed markii deegaanadaasi iyo ku bahan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ahaan booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo midooda afrika ee amisom ee dalka soomaaliya roogan nabad ilaaliyowga ciidamada hooga dalka soomaaliya lamadii maalmood ee lahadhaafi weliba iyo weerar ka qaadana deegaano hooseedan degmada diinsoor ee gobolka baaya oo deegaanadaasi magaasholeerow yaaq baraaway iyo raaxoole howlgalladaasi iyo dadaalada iyo wadan ciidamadaasiy yaa weliba ku hadlaya madaxweynaha maamul koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan welinuusa ama i weliba mahadnaq hanjeediy ciidamadii guulaysay deeri dhibaatadana ku kor qaaday shacabkii ka noolahay deegaanada lakuubiya ururka al-shabaab
ciidamada oo runtii haan dowladiidka ay ku horjeesadeen oo guulo badan tusheeneen mahadnaqaana oo ciidamada amisom walaalaheen etoobiya ciidanka etoobiya ka horeeya iyo haan dowladda soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan koonfur galbeed booliiska gaarka iyo nabad sugiddiis iyo dadweynaha oo gobolladun degaw dhammaantiyo oo nabadda ka wada shaqeehaayeen runtii eedeedaan ka mahadnagaana nabadanaasna nuugala nabadlaantiya wal oo horumara la helo korma jaraan marka intii nabadda ku shaqaytay runtii eedeedaan ka mahadnagaan mahad ilaahay isku laaweyna ilaahay ku tuugane haan dowladiidka oo meelo ka dhuumadahaayaan oo ummado dhibaateehaayaan inigoona inta dhimanay oo dhammaystiraan runtii yaa ilaahay ku tuugana
magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo janaaya muddooyinkan yaa weliba yo ku dhiyaayana israsaasayo yon isjeesadayana ciidamada kusugan magaalada baydhabo dhatiye iyadana iska dagaalayana dholol iyo weliba walyaabo kaleeda madaxweynaga yaa weliba uuse sheegay intii xilligan lanka baahnayna intii oo isdagaalan ciidamada etiyo dhibaatan iyo unjeysana shacabka koonfur galbeeda
dhulkan oo laiska dhammaayo ha dhibaatooyin badan lagu soo biohayana waliba lanaa dhulka lanqaado koro koron qaado koro ma jiro dhulka miilisa ka yaale lanki leena la haado doono la-aan lahayna ma helo doono haddii islaaluska dhiiba haddii silus booba damac hadiisu dhalinyaro oo ciidan eh oo dhiijo la fado inay dalka sharaftiis karaamiiska sheena ciidan ma ciidan nagade inuu wadan karaamidiis anagu waa dadka wadanka karaamadiis anaga la fado in la qalabo oo walaalaan baahnayn la gelima dhalinyaradan waliba laha adoo ummadun dhan ciidan qeybto ummadun dhan inaad kaalmayto la koofado koox iyo gruub iyo shakhsiyaad inay kaalmayto oo dambana ka gallo ka aakhir iyo ka adduunyo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waliba uu soo la hadlay ciidamada walin uu soo sheegay intii roojan dhibaatada iyo wadan iyo midowgan aan adeegan shacabsho tusan nabado walayeeta ciidamadana wali ku codsadaan walayaal yar yar oo dhiyo haay maalmo dhiyo haay waliyona karaamadooda dilo ununa dhibaateeyo dalkana dhibaateeyo lan ciidana inuu si qabiirka sifo malan bahan lan ciidana ma ila fadeen sunay sifadiisa hata ciidana mana sifadiisa dadka dhanna in ay is yeeshiin hata laakiin inku digaana dhalinyarada waan anka baaqana inayoonay arrimo yaryaro oo jiro iyo ka sifoohayn oo laka tilmaamahay walla la qaadada korma runtii inay eedan ku dheeradaan dadka dhamo dadjoe dadka dhamo ahalshoe dadka dhamo dadkiyoonay nabadyo ina sugaan la fadow dhiijo inayoonay ka dejiyaanoo ka hundiroo la fadow eh laakiin shakhsiyaad iyo koox iyo qabiil iyo guruub malanka talagalna nabadda iyo dowladnimada iyana deegasa walaaan kale kulijo aragnaan nabadda iyo dowladnimada aan sabarnaan nabadda iyo dowladnimada qaadanaan nabadda iyo dowladnimada ka dul qaadanaan haddii laynka dul qaadanay oo wal al walba kii kooyada ka dhibsata mushkilada yeelata runtii marnamaad imarsada hadda eedeedan kama hadnagay dhinaca kalena maamulka maxkamadda sare ee koonfur galbeed iyo weyba uusu ku hadalay qaabkii aan shaqayn doonto maxkamadda koonfur galbeed maadaama maalintii shalay hightus xarago ku jari madaxweynaha koonfur galbeed bishaar mayow mukhtaar iyo nin hay faahfaahintan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cabdulaahi fana iyo weliba uuso ku hadalaya garsoorka koonfur galbeed ee soomaaliya xilla magaalada baydhabo xarunta gobolka baay u yeela kafuryi maxkamadda sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed ee soomaaliya uusoo ku hadali habkii aan sheegayay doonta maxkamadda sare koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cabdulaahi fanax gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo markiisuu ku hadalay furitaanka maxkamadda sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya ee magaalada baydhabo weliba uusaa hadal qaaday isjiid dhowlata ka salaysan taas oo yeedhaliyadii gacan ku hadal iyana muddooyinkii dembi ay ku dhiyaayeen gobolada koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada tan baydhabo gudoomiyigiiyaa sheegay in aramoogasayti warwiin laguga wada doono islamarkaasaytina hallan hela doono sidii markeeda gacan ku hadala iyo aan ku dhihi lahayna isjiidka dhowlatay oo iska haysadaan dadka
marka dadweynaha ku nool dhammaan deegaanada koonfur galbeed meelkastoo ay joogaan waxaan ugu hambalyaynayaa in maanta wixii ka dambeeya ay leeyihiin xarun ay u soo aadi karaan meel ay ku garbaxaan waxaana jeclaha maanta inooga faa'idaysto laba arrin oo ah dacwooyinka ugu badan ee maanta yaalla maxkamadaha hortooda yaalla waa laba dacwadood ama laba kiisa ugu badan labadaas kiisna insha allahu tacaala sida xaqa uu yahay ama cadaaladda ay ku jirto ayaan jecelnahay inaan ula tiigsano waa midda koowaade arrimaha ku saabsan dhulka dhulka arrintiisa insha allahu tacaala waa geli doonaa waxaan u geli doonaa sida uu yahay xaqa qof kastoo marka dukumenti saxa ah haysta oo maxay ahayd soo ishuba inuu xaqa isaga uu leeyahay insha allahu tacaala qofka daalimka waa looga qaadi doonaa qof kastoo is og inuu meesha waxba aanu ku haynin diyaarsanaya markhaati beenaale iyo shahaad zuur isagana insha allahu tacaala gacan bira ayaa lagu dhigi doonaa saa ujeedaanba xabsiga iyo ma kala foga iyo garsoorka ma kala foga meel dheer insha allahu tacaala ma tegi doonto midda xigta waxaa weeye dilka macno la-aanta ah ee ka dhacaya ee bulshada dhexdeeda ama ciidan ha geysto ama qof caadi oo shacaba ha geysto isagana sharcigaa lala tiigsan doona biidnillahi tabaaraka wa tacaala hadday ahaan lahayd midda ciidamada oo mar dhow uu ka soo bixi doono sharci arrinta iyada ah ee u gaara iyo maxkamado u gaara oo gacan birna lagu qaban doono qof dambe wax dili doona aysan dhici doonin haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu sahlo marka meel kastoo ay joogaan shacabka waxaan leenahay hambaliya ku soo dhowaada idinkaa iska leh ummadna waxay horumar gaartaa markii waxa iyadu ay leedahay ilaashato gacanna ay ku siiso marka waxaan ka rajaynaa waxa weye wax kale maaha inay arrintaa iyada gacan nagu siiyaan nagu taageeraan nagu soo dhoweeyaan wabilahi tawfiiq hadalladan ha ku weertay guddoonka maxkamadda sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cabdulaahi fanax iyo weliba yeehakeedase hille baahawiin lanqabi hanaanka garsoorka koonfur galbeed iyona guud ahaanba hanaanka garsoorka dalka soomaaliya laamo amniga iyo waybayo kuwar biyena baabuur laakabuuyi waryaabo qaraxaw oo la koqobadi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada nabad sugidda ay sardoonka qaranka soomaaliyeed iyo ka qobadan degmada boondheere ee gobolka banaadir baabuur laakabuuyi walyaabo qarxow kaasoo la dhigay degmada boondheere ee gobolka banaadira baabuurkan ayaa la sheegay inti laha dhigi milyan badanyeen bulshada degmada boondheere kanola afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo la hadalay warbaahinooyo sheegay anti baabuurka noocshadiisa iinooha iyo ha ku qowadan degmada boondheere kaasu saarnaayeen hubsada suujina bambooyin habada baasuugiyaal iyo waryaabo kale cabdifataax cumar xalane yo sheegay anti dadka shacabka iyo ha ku weergeliyeen ciidamada ammaanka baabuurkaas la dhegay degmada boondheere kureedna ciidamada dowlada soomaaliya oo gacanta ka dhegan baabuurkaas tan kale adugu saacad ka hor bay ciidanka nabadgelyada nisa ee gobolka banaadir waxay qabteen gaari nooha ah oo lagu soo raray warhaha qarsho o dhan ilay baa ku mahadsan asagana dee gacanta ciidanka ugalay wixii saaraayo o dhana waa laga furay si nabadgelyo ah iyana waa guul kale oo ciidanka iyo dee ummadda soomaaliyeed ee xamarka umad usoo hoyatay weeyaan gaarigana waa gaari nooha ah waxaa saaray khabadaha baasuukaha bambooyinka boolasha qarxa zuujinada holacda iyo waxaa saarnaadeer dhagxaha ka samaysan aashtada ka samaysan dadka baabasha dhammaantoodna waa waa lagu guuleystay in la qabto ciidankoodana gacantooda ku jira magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya laku dareemahaya ha kabadow dhinaga amniga taasoo iyo suurta geliyahayeen shacabka kanoola gobolka banaadir iyo saasoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka shacabka kanool magaalada muqdisho ee wayba xalay ka dhiyay jahwareera siduu suwarka muqdishaagu ku warmahay maasil cali hilowle xalay ayaa waxaa magaalada muqdisho laga tukaday salaada dayaxmadoobaadka iyadoo aanay bisha wax isbeddel aanu ku dhicin waxaa muranka oo bilowday laba saac ilaa iyo saddex saac oo habeennimo inta u dhexaysa oo ah in bisha la qabtay iyo in qayb ka tirsan magaalada muqdisho uu dab qabsaday cirka ayaana waxa uu isu beddelay midabka casaanka ama midabka guduudan dadkana waxa ay u kala yaaceen masaajidada halka kuwo kalena ay buux dhaafiyeen waddooyinka imaamyada masaajidadana waxa ay bilaabeen inay suurado dhaadheer bisinka u qabtaan ducooyin iyo wacdi culummada is kadib shan saac iyo bar oo habeennimo ayaa guddoomiyaha degmada aan markaa ku sugnaa oo ahayd degmada dharkeenle ee gobolka banaadir waxa uu soo gaaray masaajidka waxa uuna sheegay in ay dadka isdejiyaan isla markaasina aanu dayaxa madoobaan oo ahayd oo keliya layrar ama nalal laga shiday qaybo ka tirsan magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin jamaacada iyo ummadda muslimka ah ee ku nool degmadan waxaan ogeysiinaynaa salaadii ay dukadeen allaha ka aqbalo ilaahayna ha noola miga dembidhaaf intii dukatay iyo intaas dukan ilaahay una waafajiyo intuu waafajiye dembidhaaf alla noola migo tan xigta alkusuuf walkusuuf ama qoraxmadoobaadka iyo dhexmadoobaadka intaba waa aayad aayataani min aayaat illah laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid a haddii aragtiin oo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama aad la kulantiin hala dukado allana hala baryo ilaah loo dooda keeno lacallakum turxamuun ama in laydin naxariisto laydin dembi dhaafo ayaa laga yaabaa way fiicneed waa la dukaday sida loo ajiibay salaada ee loogu soo orday salaada ee dembi dhaafka alla loo weydiistay mar kasta in ilaahay loogu dembi dhaafo ay hadiyeen ma ahayn dayaxmadoobaad waxay ahaayeen nalal laga shiday magaalada qaybmadooda nalalka hadda waa la damiyey marka waxaan ogeysiiska masaajijaan u imaaday habeen dambe waa la shidaa in aan sidoo kale u arkin marka hadduu ilaah yidhaahdo hadda waa la damiyey hala ogaado dayaxmadoobaadka waa dhici kariyaa waana soo dhacay waana dhacaa intaad dunyada ka dhiman waana aayad ilahay aayadihiisa kamida laakiin hadda caawa ma ahaynin oo ahaa nala la shiday nalalkiina waa la damiyey habeen damban hadduu ilaha yidhahdo waa la shidaaya laakiin ma ahan deexmadoobaad in jameecada ay la socoto iyo dhammaan dadka degan halkaan degmadan waa mahadsantihiin waxaan mar labaad ilaahay loogu baryayaa inuu una waafajiyo dambidhaafkiisa iyo naxariistiisa insha allah waana mahadsantihiin salaam
dhacdadan ayaa naqanaysa midii ugu horeysay ee ka dhacda magaalada muqdisho dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo wayba uus dignin andiray aana ku mid ah askarta dowladda oosbaarooyinka dhegadaya magaalada muqdisho faysal dhaah xuseen iyo ninhaye faahfaahinta warkanga
maamulka gobolka banaadir iyo sheegay si tillaabo la kugaado doono askarta jidadka muqdisho dekedada usbaarooyinka afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo la hadalay warbaahintii sheegay intay maamulada degmooyinka loonku baahan yihiin intay warkuga badan askarta dhekadaas isbaarooyinka jidadka muqdisho cabdifataax umar haranay sheegay inta doga muqdisho usa amar usahabi inta hilka lakugaada gadoomiyagii isbaaro laku dhekada degmada usa maamulka usa kueeyey magaalada muqdisho isbaara mamnuuc weeye gudoomiyihii degmadiisa isbaaro lagu arkana dux magaalaha markaas bixii xilkiisa weynaya marka ma filayo mana malayn karo in magaalada dhexdeeda isbaaro ay ooli karto ma aaminsani laakiin tuugnacas waa joogi karaa tuugnacas oo doqona oo dadka inta luuqa u gala dee mobeela ka qaata waa dhici karta laakiin isbaaro la yaqaano oo lacag lagu qaado oo deegaanka xamar lagu tobanka degmadaxta allahay ma jirto askar badan ku tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee la keenay intii oo isbaaro dhekadaayeen jidadka beledka muqdisho somalilan iyo waybayasiyeed qofka xukuntay dil toogashe sida ose warbaahintan xaqiiji guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkuweed ee darajada koowaad corneel yuusuf faarax sharmaarke siyeedkan qof waybaa la helay intii oo rasaas ku wada rideen oo iyo dileen taliyaga qaybta booliska gobolka saaxil ee berbera kaashaanle cabdirasaaq maxamuud yuusuf lamadii bilii saddexaad ee sanadkan dilkaas iyo kudhii bariga berbera dhammaan dadka dilkaas la ku xukumay iyo waybayaa ku jeedaan isla berbera guddoomiyaha maxkamadda wayba uuse sheegay inta siyeed qof oo kale oo isla deegaankaas ku jeedaan laka xukumayay qofkiiba toddoba san oo xarag ciidan eh iyo oo weerareen tuulada eelgarde sanadkan horaantiisa qaranka difaacay dadkan laka xukumay dil iyo xabsi dheer garyaqaan maxamed jaamac cabdi iyo xukunkanka tilmaamay too cadaalada ku dheer oo siyaasadaysaga xoghayada guud ee ururka suxuufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasuj maxamed ibraahim maclimow oo shirjarayd qoobadii magaalada muqdisho ya sheegay intii maxkamadda sare ee dalka iyo ku heleen warqad muujiyaasi intiyo aqoonsanta ururka suxuufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoja xogayaga guud ee saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusaj maxamed ibraahim maclumow yasaas oo kale sheegay hanti warqada maxkamadda sare hakubate iyo ku muuqatay sidii sidii aan dheedi doorashadii hogaanka ururka saxufiyiinta nasoja maclumow iyo hay-adda dowladda soomaaliya ku dalbaday hantioo la shaqeyn ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj maadaama uusa sheegay inti maxkamadda sare ee dalka iyo ku helan warqad muujiyaasinta iyo aqoonsanta ururkan suxuufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoja saas oo kale xogayaga guud ee ururka suxuufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj maxamed ibraahim maclimow yaa sheegay intii hay-adda dowladda iyo haan maamul goboleedyada lanku baahanya intii oo la shaqeeyeen suxuufiyiinta si on helan xuquuqdiyo dhugunsadayaal intii oonan guda galna akhbaaraadka banaanka balse fiirinoy ciyaarogii maamul goboleedyadan ku dareereen magaalada muqdisho war qoraale oo ah kubaya xafiiska warfaafinta xiriirka banoonaga luuta soomaaliyeed ee la kacadeeye antireedland dhaki kulanka ciyaareedka finalka tartanka kuba banoonaga luuta maamul goboleedyada dalka kulankan ooyo ku ballansanayeen maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyo la kuwaad anti la ciyaaro maalinta isniinta labaatan shanta juun way banaa xiriirkan sheegay intii la ciyaaro doono talaadada oo iyo taariikhda ka beeganta labaatan lita juuna sababtan kubiin ee lambaji kulankan yaa laka sheegay intii lamada maamul goboleed mas-uuliyiintii oo iyo maalinta isniintee hadeeri doonaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya islamarkaana iyo dalbadeen intii oo la kulman ciyaaryahanada lamada dhine ee maalinta talaadada eh yaa la filaa inta fiinalka tartanka maamul goboleeda dalka laha gabagabay weybana iskoolkooyo doone kooxda puntland iyo jubbaland ra-iisul wasaaraha turkiga iyo ka dhawaaqay intii la duguda ilaalada gaarka ee madaxtooyada kureed markiisada boqol kumida lixiri binali yaa sheegay intii walihadi ku dambeeyeen ninbaahada doogna guutada ilaalada madaxtooyada haana soo la ka-eeda intii qayb ku hayeen afgembigii dhecsoobea tirada ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa deerasii lama kun shan boqol askari ona lama boqol sideetii sade kumida lixiri langhiri qalalaasagii kudhiiska daygii afgambie howlgallada laka hirhiriyey dadka xiriirka lale ama kalug lahaayeen iskadaygii afgambi ee fashilmay meelitiis ku dareera faytullah guuleen oo laka eeda inti uusa ku dambeeyey afgembi afgembigii dhicisoobi ee dalka turkiga yee kuri usa adeern ayay lakahiri magaalo ka taala waqooyi bari turkiga wakaalada wararka ee dalkaas turkiya sheegahayta inti kuriikan adeerkan ee faytullah lahanqaadi magaalada ankara si su-aalan weyde madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan iyo qaadi tallaabooyin weyn oo uusan kugu jawaabaha isku daygii afgambi iyona shaqada la kudugdi kumanaan shaqaale waana la hiri iskoola goobo caafimaad iyoona xabsiga la dheki kumanaan qof oona iska jaran ciidan isaraakiila anka dambeyntiina dhugunsadayaal codkii britanian qaadintiya isku kubadka midooda yurub iyo koranqaadii halista haysata dhaqaalo caalamka madaxda dhaqaalo iyo sidaas ka sheegeen shirka g tobanta ee shiino ku dareera natiijadii hakubadii haftidii bilii hora yes koranqaadii hubaalaanta dhaqaalo caalamka weybana sidaas sheegay dalalkan ka dhaqaalaga weyn adduunka kulanka ku dareera magaalada shiino kureed dalalka ka midaysan g tobanta iyo sheegeen intii safay la langhanaanay intii markiiba la qobada saameynta dhaqaale itan maaliyadeed ee kudhalada korta bixitaanka britain ee midooda yurub warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tanintege warkan way baasiin saartay islamarkaana isinkula dareersiyaasay anushur ismaaciil axmede waybana iin farsameeyey faaraxa jusen abanwerow nangalalanankii warkan dhaafa waybayo reedan ku fiirsadu karaana w w warsan radio com iyo wadani labaati afar waybana mahadnaga ee saabtay warka oo kale qayb qaadita dhugunsadayaal isina ka mahadsantiin dhugunsadowka warkan hamiinimanti warkan kan lamid ereedan ku kulmaanana way basin ugu tabaanay sidaas iyo nabadgelyo